madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa magaalada dhuusamareeb ka daafuray mashruuca dhismaha garoonka diyaaradaha ugaas nuur ee magaalada dhuusamareeb kulanka lagu daafuriyey mashruuca dhismaha garoonka diyaaradaha dhuusamareeb ayaa waxaa ka qeyb galay madaxweyne ku-xigeenka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka iyo xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee laga soo doortay galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye ayaa sheegay inay muhiim tahay in la maalgashado kaabayaasha dhaqaalaha galmudug sida dekeda hubyo iyo garoonka dhuusamareeb waxaana uu uga mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruuca dhismaha garoonka diyaaradaha ugaas nuur ee magaalada dhuusamareeb maanta waxay noo tahay maalin aan sugaynay maalmo badan oo soo marnay oon horumar iyo horusocod aan ku soo marnayna ay tahay maalin ka mida weliba ay tahay maalintii aan dhihi karna maalintii ugu weyneed meel ay joogaan bareer galmudug runtii maanta waxay noo wada tahay maalin farxadeed maalin ay noo qabsoontay himilo weyn oo aan higsanaynay oo meelaha aan higsanayno ku taamaynay ka mid a waxaan maantay dhismihiisii noo bilowday oo halkaan maanta runtii aan noo ah maalintaas weyn airboorka caalamiga ah caasimadda dowladda galmudug ee ugaasnuur waxaan runtii soo marnay geedi socod galmudug waxaad og tihiin mudanayaal muddooyinkii noogu dambeeyey ama muddo muddadii xilhaynteenna waxay u jihaysatay dhinaca horumarka waxaad la socotaan in waxaa noo qabsoomay iyo masaafada aan soo soconnay iyo meesha aan maanta joogno runtii galmudug muddadan dambe waxaan haynay horumarkii dowladdhiskii dimuqraadiyaddii oo aan taas ahayn in noo qabsoontay iyo in ku jirta baablanka bay noo tahay dhammaan howlihii kale aad iyo aad baan runtii ilaahay subxaana wa tacala uga mahad celinaynaa bulshada reer galmudugna gacantay ka geysteen iyo garabkii ay ku lahaayeen aad baan ugu ammaanaynaa ugu dambayn waxaan rabaa halka inaan uga mahad celiyo dhismaha ayraboorka caalamiga ah ee caasimadda intii gacan naga siisay oo ay ka mid tahay ganacsatadeeda iyadoo dowladda iyo ganacsatadeeda iyo bulshadeedu iskaashadeen oo ay ka mid yihiin saaxiibada beesha caalamka ee gacan naga siiyey oo ay runtii laba isugu jiraan kuwo haddaba ballanqaadkoodii noo soo baxay iyo kuwo noo noogu ballan qaaday oo ballanqaadkooda noo maqan yahay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala ayraboorkaani muddo kooban isagoo ah ayraboor awoodda ayraboor caalamiga ay u dhammaystiran tahay inuu dhowaan howlgalo insha allahu tacala